galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal haatanna hargeysa shir caalami ay ka qayb gelayaan ergag kala socota in ku dhow afartan shirkadood lagana hadlayo horumarinta ganacsiga isku xidhka ganacsatada maxalliga iyo kuwa caalamiga ah ayaa maanta ka furmay magaalada hargeysa shirkan ay marti gelinaysa rugta ganacsiga somalilan ayaa waxa uu socon doonaa laba maalmood wariyaha v oda barkhad maxamuud kaariye ayaa ka qayb galay warbixintana inooga soo diray
halkan hadda waxaan la taaganahay guddoomiye ku-xigeenka rogta ganacsiga somalilan jamaal cadiid ibraahim jamaal marka hore nooga warran shirkan muxuu ku saabsan yahay shirkan wuxuu ku saabsan yahay annagaan marti gelinnay haddaannu nahay rugta ganacsiga waxaannu casuurnay ugu yaraan shan iyo soddon kombani oo dibadda ah oo waaweyn oo ka kala yimid holland u k denmark u s a iyo duniyo kale oo afrikaanka ah iyo haddii rabaxogma iyo yuganda tanzaniya intaa way ka yimaadeen waxaananu ugu tala galnay inaannu isbarno somalilan ganacsatadeeda iyo nimanka maalgashiga ah isu keenno markaa business to business ay kulmaan kala faa'iidaystaan si ay u helaan opportunitigii ay ku wada shaqayn lahaayeen halkan waxaan ku arkayaa ganacsato badan oo maxalliya iyo kuwa ajaanib ah waxyaabo kala duwanoo badan baa la soo bandhigay maxay ta dulucda looga dan leeyahay marka laga imaado in laisbarto maxaa laga rabaa inay ka soo baxdo waxaan mudan inay ka soo baxdo inay iib helaan wax soo saarka iyaga gudaha oo ay caalamku arkaan inay maal gashadaan oo ay ku soo dhowaadaan oo ay indhahooda ku arkaan sektaradayda kala duwan ee ganacsiga oo ay ka mid yihiin warshadaha ganacsiga guud beeraha iyo kalluumaysiga oo aannu u soo bandhignay iyo kambaniyada waaweynee kale communicationka iyo baananka si aannu dunida u tusno heerka u gaadhsiisan yahay dhaqaalaha iyagu iyo ganacsiga iyagu iyaguna ay ugu dhiiradaan dalka inay wax gashadaan ma ganacsato ajaanibunbaa u eegayseen mise waxaa u eegteen dalalka ka imanayaan iyo waxa ay danaynayaani gaar u eegayaan waxaannu ugu talagalnay inay barnaamijkan oo aan hore ugu hado hadalnay inay danaynayaan kow beeraha kalluumaysiga warshadaha iyo tamarta intaasay si gaara u danaynayaan ee inta guud ee kale imanaysana waxaa lo wixii awooddeeda aha aynu bandhigno odigaa dhinaha ku harkaya ee aannu soo bandhigno imise maalmood buu shirkani soconaya wuxuu soconayaa laba maalimood waxaa isna halkan taagan wasiirka wasaaradda ganacsiga ee somalilan shirkan waxaa ka wariyey shir hore ay qabatay shuraaka iyo wasaaradda ganacsiga oo sidan oo kale runtii ahaa marka waxaan doonaynaa inay isku dhex inay kambaniyada lookalka helaan dad ay macnii la macaamilaan ama kambaniya la macaamilaan oo si ay u helaan investor ama macnihi waxa weeyaan maalgashi runtii waanad aragtaa iminka dadku waxa weeyaan way isku dhex jiraan qoloba qolay la hadlaysaa marka runtii waxaan aad iyo aad ugu faraxsanay wey halkan waxaan taagnahay mid ka mida miisaska lagu soo bandhiga wax soo saarka maxalliga ah marka hore magacaahoy deeqa siciid axmed deeqaay halkan maxaad keentay halkan waxaan keenay fuleenkii ceeri gaabo moxorkii beeyadii malmalkii murkadii ujeeddadaad u timid maxay tahay ujeeddada aanu imi waxa weeyaan inaan dee khayraadkayga aan keeno oo dadku ay arkaan oo caalamka indhihiisa uu soo jiito oo si wanaagsanna loo ka iibsado ceergaabad ka timid waa sidee wax soo saarka fooxa iyo maydiga iyo intan aad sheegtay moxorku ka mid yahay si aad iyo aada ayaa looga ganacsanaa dadkuna maxay haytay waa khayraadka aad bay u soo saaraan aad iyo aad inkastoo imka abaari dhacday oo dhulkii dhirtii saamaysay dhirtu aad iyo aad bay u baahan tahay dee ilaahay raxmaduu shubo laakiinse alxamdulilah rabbilcaalamiin si aadaa loo soo saaraa loo iibsadaa ganacsiguna aad buu u fiicanyay maasha allah sidoo kale waxaa ka mid a waxyaabaha la soo bandhigay agabka beerfalashada halkan waxaa jooga mid ka mida ganacsatada ku soo bandhigtay yaasiin sheekh yuusuf waxaanu keennay alaabtii qalabkii dhismaha qalabkii beeraha qalabkii elektriga ujeeddada u keennay waxaa weeyaan inaan dadka barno waa maanta ku guraysa aanu soo bandhigno aan ka qayb galno marka waxaan doonayna dadkuna arkaan waxaan iibino ay arkaan insha allah sidoo kale aan weydiiye mid ka mid a ganacsatada iyaguna halkan ka soo qayb galay marka hore magacaa maxaad keentay shirkan maxamed cali jaamac annagu waxaan nahay institutionka la ydhaha s s g isla markaana macaamiisha waxaannu ka caawinnaa nidaam xisaabeed oo ay si wanaagsan ugu habaynayaan nidaamkooga xisaabaad keliya cuntooyinka iyo wax soo saarka dabiiciga ah kuma koobna ganacsatada timid halkan halkan waxaa iga muuqda maryo badan iyo nashqado kala duwan oo qaabka tolliinka ah magacaaba walaan marka hore aamine aadan maxamed ujeeddadu waxay tahay busineskani waxa weeyaan waa factari samaysa dirayska iskuullada iyo kambaniyada waxaanan bilownay lix sannadood ka hor marka waxa weeyaan waa business wixii dibadda laga keeni jiray ee reer meedhka ahayd aan doonayna inaan joojino oo loo kali diro iskijeenna laga keenaya aan halkan aan ku samayno hablaana ka shaqeeya ee marka waxa weeyaan waxaan ka qayb qaadanaa shaqaalaynta ee, ee, dhallinyaradeenna bilaa camalka ah barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa